maamulka puntland ayaa waxaa lagu eedeeyey in maraakiibta shisheeye uu gacan ku siiyo xaaluufinta ay ka wadaan xeebaha dhulka uu ka arrimiyo maamulkaasi maalmihii lasoo dhaafay dhibaatooyin kala duwan ayaa ka taagnaa majaalka kalluumeysiga ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland dadka deegaanka ayaa gebi ahaanba loo diiday inay ka kalluumaystaan xeebaha taas beddelkeedana ciidamada maamulka la baxay puntland ayaa maraakiibta shisheeye ku gacan siiya xaaluufinta badda qaar ka mid ah kalluumaysatada oo ka hadlay dhibaatadan ayaa waxay sheegeen in arrintu ay hadal soo dhaaftay ayna diyaar u yihiin inay la dagaalamaan maraakiibta shisheeye waxay intaas ku dareen in rasaas ay kusoo furaan dadka kalluumaysatada ah
saasay tahana dooyo aan qarao meel aan uga shaqaysana weynay hal nus mayl bay noogu yimaadeen wax qalabka meelahan wax ka dhiganaa weynay dee meel aan u shaqa tagno iyo meel kaloo aan aadan midnana gara weynay meesha aan ka shaqaysan lahaynay waddankii o dhan iyagaa xaalufiyey waxaan nahaa kalluumaysato dad kalluun ka shaqeeyo kalluunka jilaabta anagu nahay waxa haata anagu ka jilaab weynay dooyaha anqata badda lagu soo daayo goortaa laba meel tagtay xabad bay kaala soo daarayaan inaan xeebta joogno dantaa nagu kalaftay ka dhaqaaqa weyna xeebta halkaasay jareefayaan laga rabeeshadeen wax inaan la dagaalna marka waa sharci gacantaan ula tegaynaa si daymayno haddii kaloota hanaga tagaan meeshay doona waddamadooda iyayna dhibaatay anagu dhibaataymayno su'aalihii xeebtii waa qaateen waxaa weeye jariif waa jariif habeen maalin waxay joogaan xeebtii hal mayl laba mayl saddex mayl meel kasto wax habeen maalin waa shaqaynayaan badda ka dhix maayaan dadka xeebta ka shaqaysana waa xabad bay kala daaleen habeen iyo maalin dhinac neebba u kalmaysanayaan layrabayna badda ku jirayaan oo wixii soonaha jooga iskugu imaanayaan haddaa soo dhawaatada aagga wa timaadana waa xabad kaan doomanka ankarka wato annaga waana wareeriyeen maanta uka dartood ayaa u joognaa xeebta waana soo xabadeeyeen mana naga qalab fiicna habeen iyo maalin leeray bad ku hayaan kalluunkii waanay dhammeeyeen ee magaalada waa inaa iska qaban araggaas maalmihii lasoo dhaafay ayaa kalluumaysatada degmada garcad ay ka cabanayeen maraakiibta shisheeye ee ka kalluumaysta xeebaha badda soomaaliya kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa waxaa soo wajahay dhibaatooyin kala duwan